بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii konton iyo toddobaad waa saxaabiga la yidhaahdo abu hurayra addowsiyu radia allaahu canhu waa abu hurayre xafida waa xafiday abu hurayrata abu hurayra waa xafiday liummati اlislaami ummat اlislaam wuxuu u xafiday maa yasiidu wax ka kororsan wax ka zi wax ka badan calaa alfin wa sittimaatin kun iyo lix boqol wa calaa alfin wa sittimaati xadiidin kun iyo lix boqol oo xadiid ka badan oo min axaadiidi rasuulillaahi rasuulka ilaahi axaadiidiisa sala allahu calayhi wasalam waa abu hurayra muddada soo islaamayna nebiga dhimashadiisii wax yar ka hor bay ahayd waayahay muddo kooban buu la joogay nebiga kooban almuarikhuun ayaa sidaa yidhi laa rayba wax shakiya kama jiro fii annaka adigu dhegaystaha kitaabkow tacrifu inaad garanaysid haada najma xidiga almuta'alliqa ifaya oo min saxaabati rasuulillaahi rasuulka ilahi saxaabadiisina ka mida sal lla sl xidiguhu waa wax iska muuqda xidigan iska muuqda oo saxaabadii rasuulka ka mid ah oo magaciisu abi hurayre yahay inaad maqashay oo taqaanid shaki kama jiro saxaabo badan baa magacooda haddii lagu sheego aadan garanayn qofkii dadka in badanba laakiin abu hurayre qof kasta waa maqlay waa yaqaan marka waa xidig dadaan waxba ahayn ba hadda waxa la dhaha xidigaha saas waa xidig kalaa oo aan waxba ku fadhin waa kuwaana xidigaha rasmiga ah wahal fii ummati lislaami islaamka ummadiisa maba ku jira axadun qof qofkaasoo laa yacrifu aan aqoon abaa hurayrata waa su-aal qof ummadda islaamka ka mido aan abu hurayre aqoon ma jira waa caan weeye saxaabigani laqad kaana naasu dadku waxay ahaayeen yadcuunahu kuwa ku magacaaba fi ljaahiliyati jaahiliyadii iyo mugdiga xilligiisii diin la-aanta cabda shamsin ayaa la dhihi jiray falama akramahu allahu ilaahay markuu ku karaameeyey bilislaami wa sharafahu ilaahay oo ku sharifay biliqaa'i اnabiyi nebi maxamed le kulankiisa calayhi الsalaatu wasalaam qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabigan masmuka magacaa faqaala wuxuu yidhi cabdu shamsin faqaala calayhi الsalaatu wasalam wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe cabduraxmaan bat magaca laakiin magaciisa iyo magaca aabbihiisa ilaa soddon qowl iyo ka badan baa ku jira marka magacii hore sida ugu sanad sugan uguna xoog badan waa in la dhihi jiray cabdushams markii dambena cabdiraxmaan baa loo baxshay faqaala wuxuu yidhi abu hurayre nacam haye cabdiraxmaan baa magacaygu waa cabdiraxmaan horey buu ka qaatay magacaa cabdiraxmaan hadda biabi anta wa ummii yaa rasuula allah aabbaha iyo hooyaday waq lagugu furte baan kugu furanaya amaa takniyatuhu kuniyadiis biabi hurayra loogu kuniyooday fa sababuhaa sababkeedu wuxuu ahaa annahu shaaniya kaanad lahu waxaa isaga u ahayd fii dufuulati yaridiisii hore hiratun bisad sagiiratun yar taasoo yalcabu bihaa ku caycayaaro fajacala waxay guda galeen lidaatuhu kuwii lafac ahaa kuwii la ayniga ahaa kuwii la da-da ahaa yunaaduunahu inay ugu dhawaaqayaan abaa hurayra bay dhahaan haa bisada aabbaheed wey bisada yarbu intaas ka wadwataayoo ku caycayaari jirado markaasaa abaa hurayra iskaga baxshay washaaca daalika warkaasi waa faafay wadaaca waa faafay waa isku mid xataa halaba cala smihi magaciisaba ilaahu ka qaalib noqday abu hurayrenimadu falama tasalad markay la xiriirsatay asbaabuhu asbaabtiisu saxaabigan biasbaabi rasuuli illaahi rasuulka ilaahi asbaabtiisa sala allahu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh jacala wuxuu gudagalay yunaadiihi inuu ugu yeeraayo kaiiran in badan biabii hirin in badan nabigu wuxuu dhahaya abaa hirin inaasan weheshiin lahu isaga iyo wataxabuban isjeclaysiin fasaara abu hurayra wuxuu ahaaday yuuhiru kii doorta abaa hirin buu ka dooran jiray calaa abi hurayra abi hurayrata in la yidhaahdo wuxuu ka doortay midka nebigu inta badan ugu yeeri jiro ah abaa hirin maxaa yeelay wayaquulu wuxuu dhihi jiray naadaanii waxaa iigu dhawaaqay abaahirin bihaa kelimaddaas xabiibii xabiibkaygii rasuulullaahi ayaa igu dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam walhiru hiriga laftiisu dakarun waa kanlab bisada kanlab walhurayratuna unhaa waa midda dhadig wadakaru kanlab baana khayru min alunhaa walayse dakaru kalunfa kan lab baa markaa laga doorbiday kan dhadig aslama abu hurayra abu hurayra waa islaam calaa yadi طufayl bni camrin addowsiyi ayow gacantiisa ku soo islaamay waa ninaynu soo qaadanay taariikhdiisa saxaabi ah ninkaasaa sabab u ahaa wadalla fii ardi qowmihi wuxuu iska ahaaday abu hurayre tolkiis dhulkoodii dowsin ah qabiiladiisii reer dows ilaa maa bacda alhijra ilaa bacda alhijra wixii a laga gaarayo bisitti siniin lix sano hijrada ka bacdi maxaaba harayba waktigi sanadka tobnaad waaba caamu xajat اlwadaac gebagabadana nebigaaba dhimanaya calayhi الsalatu wasalaam xayثu meeloo wafadda uu soo wafdiyey abu hurayra maca jumuucin jamacyaal oo min qowmihi ah calىa rasuuli اllaahi nebiga dushiisa kusoo wafdiyeeyeen salى اllahu عalayh wasalam biاlmadiinaةi اlmunawara waqad inqadaca alfataa wiilkan dhallinyarada ah waa wuxuu u go-ay wiilkan adowsiyo ee reer dows likhidmati rasuuli illaahi rasuulka ilaahi khidmadiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wa suxbatihi la saaxiibidiisa faittakhada almasjida masaajidka wuxuu ka yeeshay maqaaman makaanu nagaansho waannebiyana wuxuu ka yeeshay mucalliman iyo wa imaaman mucallim iyo imaam buu nebi maxamed ka dhigtay id lam yakun lahu ma ahaan saxaabigan fii xayaati nebiyi xilligii nebigu noolaa sala allahu calay wasalam zawjun lamaani oo xaas ah walaa waladun ilmo midna ma lahayn waaye marka cilmigu jaanis u hayey wax mashquulinayay ma jirin wa innamaa kaanat lahu waxaa u ahayd oo keliya ummun hooyo hooyadaasoo cajuuzun da-ah taasoo asarad ku adkaysatay calaa shirki gaalnimada bay daa'imti fa kaana wuxuu allaa yaftau kaan ka noogin yadcuuhaa hooyada inuu ugu yeerayo ilal islaami ishfaaqan calayhaa cabsi oo u baqayo iyo wabiran u baarinimo samayn bihaa iyada u baarinimo samaynayo fatanfiru minhu way ka cararaysay watasuduhu way ka hor imaanaysa way ka duulaysa waaya fayadrukuhaa hooyadiis wuu ka tegaya walxaal alxusnu tiiraanyadu calayhaa iyada u naxayo yafrihi ou dilaacinayo fu-aadahu beerkiisa faryan dilaacin beerku isagoo inuu dilaaca amadi markay diiddaba buu dhaqaaqay wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mid ah dacaahaa hooyadiis buu ugu yeeray ilal iimaani iimaan bilaahi ay rumayso iyo wa rasuulihi faqaalat waxay tidhi fi nebiyi nebiga shaanigiisa calayhi salaatu wasalaam qowlan hadal hadalkaasoo axsanahu abaa hureyre tiiraanyo geliyey wa amadahu xanuujiyey markuu nebiga rumeeyey rabbiga rasuul rumeey yidhi hadal bay nebiga ku tiri ou la xanuunsaday ou ka naxay ooy nebiga ay u waddo waaya famadaa ilaa rasuuli llaahi nebi maxamed buu aaday sala allahu calayh wasalam walxaaluha abu hurayra yabkii ooyaayo faqaala lahu nebiyu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yubkiika maxaa kaa oohinaya yaa abaa hurayra faqaala wuxuu yidhi innii kuntu waxaan ahaa laa afturu kaan ka noogin can dacwati ummii hooyaday ugu yeerideeda ilalislaami fataabaa calaya dushayda way ku diidaysa inay aqbasho waqad dacawtuhaa waanu yeeray hooyo alyowma maanta fa asmacatnii waxay maqashiisay fiika dhexdaada nebi allow maa akrahu waxaan dhibsanayo waxaan dhibsanayay iga kaa maqashiis fadcu llaaha ilaahay bari jalla wacaza an yumiila qalba ummi abi hurayra abi hurayra hooyadiis qalbigeeda ilaahay inuu u weciyo lilislaami islaamnimada fadacaa lahaa waxaa u duceeyey annabiyu nebi maxamed baa u duceeyey salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayhi qaala abuu hurayrata wuxuu yidhi famadaytu waxaan aaday ila lbeyti gurigii mar haddii nebigu duceeyey gurigii baan ku noqdo faidan albaabu albaabkii qad rudda waa iyadoo la soo celiyoo la soo riixay wa samictu waxaan maqlay buu yidhi khadata almaayi biyaha shagagagaxdooda ama jalalaqdooda baan maqlay meesha waa sharqan biyood baa yeeraysa qof qubaysanayoo kale falamaa hamamtu markaan damcay bidukhuuli inaan guriga galo qaalad ummii hooyada waxay tihi makaanaka bartaada ha soo dhaafin yaa abaa hurayrata abaa hurayra ha soo gelin uma labisa thawbaha labisat waxay labisatay wax isku eg waxay labisatay labisat thawbaha maradeedii bay labisatay waqaalad waxay tiri udkul soo gal hadda soo gal fadakaltu waan galay faqaalad waxay tihi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu in uu yahay okaas sida abaa horeeraya wariyeen asxaabta wey waa saxaabigan dee caankaado cajaa'ibka ah ayb facudtu ilaa rasuuli illaahi nabigii baan misna ku noqday sala allahu calayhi wasalam walxaal ana abkii mar labaad aan ooyaayo min alfaraxi laakiin marakii hore hadalkay nebiga ka sheegtaan la ooyeyey iminkana farax iyo waxaan la ooyayaa bishaaro waayahay kamaa sidii bakaytu aan u ooyey qabla saacatin saacad ka hor min alxusni tiiraanya aan ugu ooyaayey waqultu waxaan idhi abshir bishaarayso yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisii calayka asalaatu wasalaam faqad xaqiiqee istajaaba allahu ilaahay waa ajiibay waa yeelay waa aqbalay dacwataka baryadaadii wahadaa ilaahay waa hanuuniye hadaa iyo ihtadaa baa kala jira mogta umma abi hurayrata ilaahay waa hanuuniyey waay ila alislaami buu ku hanuuniyey waay waqad axabba abuu hurayrata wuxuu jeclaystay alrasuula nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xubban jacayl jacaylkaasoo khaalada dheehay laxmow hilibkiisa iyo wadamahu dhiiggiisa dheehay oo ku darmaday fa kaana wuxuu ahaa laa yashbacu midaan ka dhergin min annadari eegid ilayhi nebiga uu fiirinayo kama dhergi karin rag baanba nebiga dhaha xoog ugu firin aan dhaha ka buuxsan karin raggaan gadaal ka soo islaamay asaaqru saxaaba oo ragga ama dib ka yimid ragga badanaa sifaadka nebiga weriyo aada u fiirin jira nebiga wayaquulu waxauu dhihi jiray maa ra'aytu ma arag shay-an shay shaygaasoo maa ra'aytu ma arag shay-an shay shaygaasoo amlaxa qurux badan walaa asbaxa ka iftiin badan min rasuulillaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xataa lakaana ashamsa waxaaba moodaa nebi maxamed lakaana ashamsa qoraxdu waaba iyadoo tajrii ay marayso dureerayso fii wejhi nebiga wejigiisa de qoraxdu xaggeeda hadda ifkeedu naga soo gaaraa meel aada u fog soo maaha waxaa moodaa nebiga quruxda iyo wejigiisa iyo iftiinka inay qoraxdu halkan jidkeedu maro wejiga nebiga inay dareeraysaa moodaa qoraxdu calayhi salaatu wasalaam waayahay qurxanow xabiibku way moogta sidaa hadday dhacday wa kaana wuxuu ahaa yaxmadullaah ilaahay kii mahadiya tabaaraka wa tacaalaa calaa an manna ilaahay inuu ku manaysay calayhi abaa hurayra inuu ku manayso ilaahay uga shukru celin jiray bisuxbati nebiyihi nebigiisa la saaxiibidiisa iyo watibaaci diinihi diinkiisa raacidiisa ilaaha nebi maxamed ila saaxiibiyey diintiisana i raaciyey baa mahad leh fayquul wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah aladii allihii baa mahad leh haddaa abaa hurayrata ku hanuuniyey lilislaami alxamdu lilaah ilaah baa xamdi leh aladii allahaasoo callama baray abaa hurayrata alqur'aana baray oo hadda qur-aan sida yahay loo baranay alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu ahaaday aladii allahaasoo manna galladaysay calaa abi hurayrata ku galladaysay bisuxbati muxammadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed la saaxiibidiis waayahay wakamaa uulica sida loogu mamanaysiiyey abu hurayra birasuuli illaahi nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh faqad uulica waxaa kaloo lagu mamanaysiiya bilcilmi cilmiga wajacalahu cilmiga wuxuu ka yeelay abu hurayre daydanahu dhaqankiisa iyo waqaayata maa shay yoolkiisa iyo tamanaahu u hididiilanayo abu hureyre iyo cilmi hadde wuxuu cilmiga ka dhigtay daydana meesha uu ma garanaysaa da'biga iyo caadada iyo dhaqanka u ah oo joogtada yahay waa kor joogtaynayo toos xadaa waxaa sheekeeyey zayd bnu haabitin ayaa waramay qaala wuxuu yidhi waayahay isagana zayd binu haabit waa soo qaadan baynamaa ana aniga iyo wa abu hurayra bay aniga iyo abu hurayre iyo wa saaxibun lii iyo saaxiib kale aanu fi lmasjidi ku sugannahay nadcu llaha xaalan ilaahay baryayna tacaala oo wanadkuruhu ilaahay aan xusayno saddex ninaan nahay id waktigaas dalaca calaynaa rasuulu llaahi nebi maxamed baa nagu soo dhashay nagu soo baxay sala allahu calay wasalam wa aqbala nebigu wuxuu soo qaabilay naxwanaa jihadanada xataa jalasa ilaa u ka fadhiisay baynanaa dhexdayada fasakatnaa waanu aamusnay nebigii baa yimid sala allahu calayh wasalam faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi cuuduu noqda ilaa maa shay u noqda kuntum a ahaydeen fiihi dhexdiisa wixii a hawshaa waddeen ku noqda ducaiyo wardi fadacawtu llaaha ilaahay baan baryay haddaan zaydahay ana aniga iyo wa saaxibii saaxiibkii kale qabla abaa hurayra abaa hurayre ka hor dee nebigu hadduu yidhi mar ku noqdo waa in lagu noqdo amar diidda ma jidho haba ka yaabi marka aniga ninkii kale abaa hurayre maahe ducadii baan ku noqonna wajacala rasuuluna wuxuu gudagalay sala allahu calayh wasalam yu-aminu calaa ducaa'ina ducadayada inuu aaminsanayo aamiin uma dacaa abuu hurayrata abuu hurayrana waa ducaysay faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi waa caalime allaahuma allayo innii asaluka waxaan kaa ku weydiisanayaa maa sa'alaka saaxibaaya labadadaa saaxiib hadda waxay kaa baryeen aniguna waa kaa baryey waxaan ku darsaday wa asaluka waxaan kaloo anugu ku weydiisanayaa cilman cilmigaasoo laa yunsa aan la halmaamin qalbigayga cilmigaan barto inaana halmaamin faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi aamiin mar haddii nebi aamiin yidhi tam faqulnaa waxaan nidhi walxaal naxnu annagu nasalu llaaha ilaahay aanu su'aalanayno cilman cilmi mada faqulnaa waxaan nidhi wa naxnu annaguna nasalullaha ilaahay baan weydiisanaynaa cilmin oo laa yunsa annagana haddaan ku noqonaynaa kelimadaasaan ku darsanaynaa cilmi aan la halmaamin baan ilaahay weydiisanaynaa faqaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sabaqakum bihaa waxaa idinka hormaray alghulaamu dawsiyu ninkii reer dows inankaa reer dows baa idinkaga hormaray hawshaas waa socot waay sabaqaka bihaa cukaasha oo kaley ka dhiganta wa kamaa axabba abuu hurayrata sida u jeclaaday alcilma linafsihi naftiisa soo ula jeclaaday faqad axabahu cilmiga wuxuu kaloo la jeclaysay liqayrihi kayrkiisa cilmiga inaa ummadda kale la jeceshaa weye aduunbaa wax yaqaan maaha meesha min daalika waxaa ka mid a annahu mara daata yowmin maalinba wuxuu soo maray bisuuqilmadiinati madiina suuqeedii fahaalahu waxaa argagax geliyey inshigaalu nnaasi dadka ku shuqloonkooda bidunyaa adduunye ay mashquul ku yihiin wastiqraaquhum haftoodkooda dadku ku haftoodeen fi lbayci washiraa'i iga gad iyo waa kaa gatayda walakdi walcadaa'i iga hoo iga tirso iyo keen waxaa suuqa kar socda buu arkoo la yaaba fawaqafa calayhim dadkiiba dul istaagayoo waqaala wuxuu yidhi maa acjazakum maxaa idin cajizi badnaan badeeyey ya ahla almadiina alla cajizi madinidinina shay daran baa idin cajizi geliyey faqaalo waxay dhaheen wamaa ra'ayta maxaad aragto min cajzina cajziganagiya ayaa abaa hurayra maxaa nugu aragta waa caajiza faqaala wuxuu yidhi miiraahu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed dhaxalkiisii baa yuqasamu lagu qaybsanayaa yuqasamu la qaybsanayaa wa antum idinkuna haahunaa halkan baa iska joogtaan war dhaxalka ma wax ka qaadataan waa maxay caajisnimadu maxaa suuqa idin dhoobay war dhaxalka wax ka soo qaata alaa tadhabuuna ma weydnaan tegayno wata'khuduuna nasiibakum qoryihiinna iyo qeybtiinna soo qaadanaynin dhaxalka qaaluu waxay dhiheen waa ina xaggeebuu huwa dhaxalku ahaaday yaa abaa hurayra waxaas nebigu ka dhintoo la qaybsanaya xaggee yaallaan qaala wuxuu yidhi fi lmasjidi masaajkaa hadda laga soo helayaa isku meel ka hadli mayaan fakharajuu way bixeen siraacan xaal ay degdegayaan wa waqafa abuu hurayrata abuu hurayrana meeshiiya soo istaagay wawaqafa abuu hurayratana waa isaga lahum iyagii buu halkan ka sugay xataa rajacuu ilaa ay soo noqdeen masaajidkii bay aadeen bal isku sii daayay xoolaa la moodin meesha yaallaan falamaa ra'owhu markay arkeen abuu hurayre qaaluu waxay ku dhaheen yaa abaa hurayra laqad atayna almasjida masaajidka waa galnay fadakalnaa fiihi waa laqad atayna almasjida baanu tagnay fadakalnaa fiihi waanu galnay falam nara maana arag shay anoo yuqsamu la qaybinaayo wax la qaybinayo dad xoola wata meesha kumaan arag hay qaaluu faqaala lahum wuxuu ku yidhi awamaa ra'aytum ma weydnaan arag fi lmasjidi masaajidka axadan masaajidka ma cid loo ahaa qofna ma joogin ma qaalu waxay dhaheen balaa may waa la joogi ra'aynaa qowman qolo aan aragno yusalluuna tukanaya wa qowman qolo kale aan aragno yaqra'uuna alqur'aan akhrinaya xalqo kale wa qowman qolo aan aragno yatadaakaruuna israacanaya oo sheeg sheegaya fi lxalaali iyo walxaaraami xalaal iyo xaaraan bay ka hadlayeen cilmi baa la baranay faqaala wuxuu yidhi wayxakum liibaantiinne daalika kaasaa miiraahu muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed xalkiisi kaawwa kaas weeye waqad caanaa abuu hurayrata wuxuu dhadhamiyey ama kala kulmay bisababi insiraafihi gadoomidiisa sababkeed lilcilmi uu gadoomay iyo wanqidaacihi ugo-idiisa limajaalisi rasuulillaahi nebi maxamed majaalisiisa uu go-ay sala allahu calayh wasalam maabuu la kulmay lam yucaanihi axadun qofna uusan la kulmin waxaasoo min aljuuci baahi ah iyo wa khushuunati alcayshi nolol ciriiri ah allahu akbar rawaa can nafsihi isagaaba naftiisa ka wariyey qisadan soo socto qaale wuxuu yidhi in awshaani kaana wuxuu ahaa yashtaddu biya miduu igu darnaado aljuucu gaajadaa igu darnaan jidhay xataa innii anugu kuntu waxaan ahaa as'alu rajula ninka kii weydiiya oo min asxaabi rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa ninkaasi ka mida sala allahu alay wasalam can il aayati aayad oo min alqur'aani baan dhihi jiray aayaddaan ii mari walxaal ana aniguna aclamuha ninkaan weydiinaya aan ka badiyo ilaa nebigaanba inta ag fadhiyaaye maxaan u weydiiyey kay yasxabanii sow iskula kay saaxiibiyo macahum ciisa ilaa beytihi gurigiisa inuu ii kaxeeyo dee markaan arko wejigayga iyo baahida ina dhowreedha balnakeen oo fa yudcimanii wax isoo siiyo isoo quudiyo baan u weydiiyey qur-aan ka baratiismali qur-aan waa aqaanaaye bal ha ku gartaan leeyahay oraxisiina dee anigu iskama dhihi karee waqad ishtadda waxaana igu darnaaday bi aniga aljuucu gaaja igu darnaatay daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah xataa shadatu ilaan ku adkeeyey calaa badnii calooshayda xajaran dhagax waayahay dhagax baan caloosha ku xirta ilaa dhagaxu qofka muxuu tarayaa dhagax xoogaa qaba buu leeyahay markii caloosha saa loo saaro ilaa hadduusan awal kululayn midda kale qofka isku soo guda dhici lahaana xoogaa buu saa u taagayaa marka dee nuurkii iyo cilmigii iyo dadkii cajaa'ibka ahaa saasay soo mareen adduunyadii iyo barwaaqadii waxaan cunad la daadinaya waxaan iyo diintii laga fogaadeen hadda waa wada socdaan laakiin taas xoogaaga ay dareemeen raaxo abadiya iyo janna uga dambaysa adduunka iyagoo noolna waxay gaareen waaba soo socotaaba baa laga baxay baahidan ayb maalin baa gaajada ugu darnaato dhagax maa caloosha ku xirtooda faqacadtu fii dariiqi saxaaba saxaabadan waddada u fadhiis waayahay famara bi abuu bakrin baa i soo maray fasa'altuhu can aayatin aayad baan wax ka weydiiyey oo fii kitaabillaahi ahaatay wamaa sa'altuhu mana u weydiin aayaddaas ilaa liyadcuwanii inuu i waco i baaqo kaxeeyo un baan u weydiiyey famaa dacaanii ma arrintaasi ima yeerin ima garan ima garan abuu hurayre waxaan leeyahay abuu bakr maalintaa ima garan uma mara bii cumar bnu lkhadaab baa i soo maray fasa'altuhu can aayatin aayad baan weydiiyey falam yadcuni isna ima gar ima wicin aydani xataa mara bi ilaa u iga soo maray rasuulu llaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam facarafa nebigu wuxuu gartay maa bi aniga waxa igu sugan oo min aljuuci gaajaa faqaala wuxuu yidhi abuu hurayra qultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allah abuu hurayrana ken wey watabictuhu waa raacay fadakaltu macahu nebiga maciisaan waxaan galay albeyta gurigiisii fawajada nebigu wuxuuba helay qadaxan weel weelka wax lagu cabo galaas iyo galaan iyo mandiibad iyo baaquli iyo wuxuu doona ha noqde qolaba waxbay ku sheegaan weel baa adugu waadaad weel baan laguu qabsanay weel baa waayah meeshii laga helay oo kaasoo fiihi laban weliba alinaa aladii yushrabu minhu waa weelka wax laga cabo caanaa ku jiray faqaala liahli nebigu reerkiiba wuxuu ku yidhi min ayna lakum haada caanahan xaggee laga hela nebigu wuxuu ku ogaa xaafadda ma jirine waa inu kaxeeyey hadduu arkay dee baahida ahays ninkaana reerna ma leh carruurna ma leh nebiga haddii caana la helayba war caanaha maanta xaggee laga hela waay waay gurigi guryihii nebiga weeye weligaa geeliya loo maal haddaadan waxaadu hagaagsanayn waxba caanahooda iyo waxooda kuma fadhiyaane waxa weeye waa kana nebigi qaalu waxay dhaheen ursi arsala bihi waxaa soo diray fulaanun hebel baa ilayka adiga kuu soo hadiyeeyey faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa abaa hurayra indaliqi sisiidah cagaha wax ka orod ilaa ahli sufati nimanka ahlu sufada ahay aad aduu ka mid ahayd aad fadcuhum nimankaa igu yeer ahlu sufa ma garateen hum duyuufullah marti ilaahay min fuqaraa'i almuslimiin muslimiinta kuwoodaan waxba haysa miman laa ahla lahum walaa walada walaa maala walaa walaa walaa wey xoola ma leh caruur ma leh xaas ma leh fakaanuu yajlisuuna calaa sufati sufatin oo fii masjidi rasuuli sala allahu alayh wasalam halkaasay fadhiisan jireen sufada ah fa summuu biahli sufa baa lagu magacaabo meeshii hadda si gaaray u calaamasanta masaa'ilka nebiga markaad tegtay meesha ahlu sufada saxaabadu fadhin jireen baa si gaar ah ayib wuxuu yidhi ninkaa naftu ka dhacaysa nebigu ma dhihin oo cabcaana orod igu yeerbeeri nimanka alsufada ah masaajidka iska deganaa markii jihaad la yidhaahdana dhaqaaqi jiray markii kalena cilmiga u fadhiyey wa kuntu waxaan ahaabay arjuu mid quudaraynayo rajaynaya an anaalay inaan gaaro minhu labankan sharbatan halka bo'o ataqawaa biha anigu aan ku xoogaysto dee xoogaa inaan ka hiinsado oo ii dhiiba nebigu galaaska waxa ku jira baan rajaynayey uma adhaba ilayhim aan aado intaa xoogaa horta hunguriga qoyo oo ya haa waxaan ka tegay fasaa'anii waxa i tiiraanyo geliyey irsaaluhu nebiga diriddiisa iyaaya aniga i diray lidacwatihim nimankaa u yeeridooda nin baahanoo la yihi rakaalay waxa la siiyey wixii meeshii allana ii muuqdaan arrintaas waa waxaan ka qaaday dareen wa qultu fii nafsi waxaan idhi maa yafcalu muxuu ka samaynayaa haada labanu caanahan maca ahli sufati nimanka ahli sufada ay tirada badnaa hadda haddaan u yeedho maxay caanahan ka qabanayaan wa kuntu ana waxaan ahaa arjuu mid rajeeye an anaala minhu inaan ka gaaro sharbatan ataqawaa bihaa anigu aan ku xoogsado uma adhaba ilayhim xataa hadduu intoo lay dhaho cantuug oo magowso oo kabo oo orod u yeer raggii kale baan qiyaasay faataytu ahla sufati baan u tagay nebiga amirkiisu waa waa cala ra'si walcayn cala samci wadaaca horaan ka dhaqaaq wadacawtuhum waan u yeeray faaqbaluu waa soo qaabileen falamaa jalasuu markay fadhiiseen cinda rasuulilaahi nebiga agtiisa sala allahu calayh wasalam qaala nebigu musne wuxuu yidhi tanakasi daran khud qabo yaa abaa hurayra iga qabo weelka caanuu ku jiraan faacdihim siisii adaa khaadima iyaga siisii fajacaltu waxaan gudagalay ucdir rajula nin inaan siinayo fayashrabu ninkaasi waa cabayey xataa yarwaa ilaa uu ka cokanaado waxooga canaayo weel yar ku jira ilaa an sharibuu ilaa ay ka cabeen jamiican dhammaantood fatanaawaltu lqadaxa weelkii baan laacay oo u dhiibay lirasuulillaahi nebi moxamed sala allahu calay wasalam waa u taagay iga qaba nebi allo waa la wada cabbi isagu iskama cabbi karee waaya cidna uma dhadhawin karo intuu qofku sii wado ee waxa weeye dadka siisi baa la yidhi farafac ra'sahu nebigu kor magaciisa kor u qaaday ilaya aniga xaggayga mutabasiman xaalu nebigu dhool birayo oo nebigu qahqah uma qosli jirine waa muusooyn jireedoo waa dhool biri jiray wa qaala wuxuu yidhi baqiitu waa ana waxaa haray ana aniga iyo wa anta abu horeyre labadeenna harnay marka waaya dadkii kale waa fuleen caanihii waa la cabay qultu waxaan idhi sadaqta waa run sheegtay yaa rasuul allah labadeenna harnay qaala wuxuu yidhi haddaba fashrab adigu cab fasharibtu waa cabbay uma qaala nebi wuxuu yidhi markaan dabcay inaan iska dhigo ishrab mar labaad cab fasharibtu waa cabbay wamaa zaala kama zuulan yaquulu inuu leeyahay ishrab misna cab faashrabu waa cabbayey xataa qultu aan ka idhi waaladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay laa ajidu inaanan u helayn lahu caanahan masaaqan meel ay maraan jiq waa buuxa meel ay maraan nebi allow ma hayo ayaan ka idhi weey ma liqi karo macnaha haddii meeshuu buuxsanto waa bes wax kale lama liqi karo meelay maraan ma haya baan idhi fa akhada linaa'a weelkiibuu nebigu qabtay wa shariba nebigu wuxuu cabbay min afa min alfadlati hambadiibuu wax ka cabbay meesha mucjiza ka dhacday lam yamdi ma tegin zamanun طawiilu waqti dheer calaa daalika xilligaas dhibtaa lagu jiray xataa faadat ilkhayraatu khayraadkii ilaa ay ka faafaan cala almuslimiina muslimiinta dushooda watadafaqad ilaa ay soo qolanqoshay waa calayhi muslimiinta dushooda ghanaa'imu lfatxi furashada qaniimooyinkoodii fasaara liabii hurayra abaa hurayre waxaa uu ahaadow tabcaday maalun maal qaniimadaa laga helaye wa mansilun gurina waa yeeshay awlmasaajka u deganaaye wa mataacun alaabna waa yeeshaya awal alaab ma lahayne wa zawjun xaasna waa yeeshaya awal xaas ma lahayne wa waladun ilmana waa dhale awal caruur ma lahayne warku waa isku adaadan yahi halkaa kala soco waay hayra ana daalika kullah waxaas barwaaqo la siiya markaan dambe oo dhan lam yuqayir ma bedelin min nafsihi lkariimati nafsii sii wanaagsanayd shay-an waxba tababarkiiyo kooraska uu ku soo qaatay xalqadii nebiga buu garanayaa barwaaqadan iskuma bedelin walam yunsihi ma halmaamin walam yunsihi muusan halmaansiindheh barwaaqadaani arrimahaani ayaamahu maalmihiisii alkhaaliyata tagtay maalmihii tegey ya fi layaami alkhaaliya maalmihii tegey mu halmaamin waxaa weeye dadka qaar baa inta dhib iyo kusoo ku soo koraan ama soo maraan ama arkaan baadhow markay barwaaqo helaan bay halmaamaan ya waa dibkanaax waxa weeye dibbuu wax ka helay marka kaas waxba ma oga waa maalinba wux hortiisaabuu markuu waxba haysanna wuxuu islahaa laguma rabo khayr ma helin oo ku dhammaatay markuu helana cidna xusuusan maayo waayo waayo kaa weya waayo waa kii ogu gabay ku tiri isaga iyaa u garnaqi doona a abwaankii ismayso u fiirsa midaan waayahay nashaa fa kaiira ma in badan bou kaana yaquul in badan bou dhihi jiray waa fa kaiira ma hore isla xir fa kaiiran in badan ma kaana ha dhihin fakaiiran fakaiiran maa in badan bow fakaiiran in badan maa badan bow kaanaha yaquulu mid yidhaahda abu hurayre nashaatu anugu waa barbaaraya tiiman xaalaan ahay agoon wahaajartu waa hijrooday miskiinan xaalaan ahay miskiin wa kuntu waxaan ahay ajiiran shaqaale libusrata binti ghazawaana gabadhaasaan shaqaale u ahaa bidcaami bidcaami badni baan ugu shaqayn jiray caloosheeda waxay cunayso calooshiisa caloosheeda inaa u shaqayso ya way caloosh u shaqayso dhihi mayne calooshii macnaha waxaan cunayo waxaan gabadha ugu shaqayn jiray inaan cuno ku leeyahay baan ugu shaqayn jiray fa kuntu waxaan ahaa akhdimu lqowma qoom ka mid u khidmeeya idaa nazaluu markay degaan wa axduu lahum waa ugu heesi jiray xoolaha idaa rakibuu markay gaadiidka raacaan markii la guura iyo xoolaha iyo marka la wado haddaan mar loo heysinoo dhinacyada laga marin jaantu isma heliso oo daalka baa dadku daalka adaalaya lakin waxa la rabaa inaa maarata marka la shubayo iyo marka la wado iyo ta loo heeso ay maaragtay laysla helo jaanta dadkuna daal uusan qaban waddadana saa lagu gooyo marka anigaa bahasha aqaana biir waayahay fazawajanii allaahu ilaahay baa iyadii ii guuriyey fazawajanii waa ii guuriyey ha gabadha allah gabadhaa u shaqayn jiray baan guursaday ayb falxamdu lilaahi mahad allo u ahaaday aladii allaha soo jacala diina diinka ka dhigay qiwaaman amarka mid qumaya qiwaama alamri waayahay amarka qumidiisa nidaamkiisa iyo tiirkiisa ka dhigay washaba wasayara ka yeelay ka ahaysiiyey allaha ka ahaysiiya mahadle abaa hurayratana imaaman allah imaam ka yeelay xaggee imaam ka noqday waayahay waxau ka noqday magaalada madiine barasaabkeedu buu noqday mucaawiya bin abi sufyaan baa u magacaabay adaa madiina ka ah waayahay waali faqad mara maya waqad weliya abuu hurayrata wuxuu tawaliyey oo waali ka noqday almadiinata min qibali mucaawiyati bni abi sufyaan mucaawiya binu abi sufyaan jihadiis akara wax ka badan min maratin hal mar falam tubadil ilwilaayatu madaxnimadaasi ma bedelin min samaaxati dabcihi dabcigiisa samaaxadii lahaa wa khifati dilihi dhaqan wanaagiisii shay-an waxba kama bedelin waay waa dadnimo wanaag waa khifati dilihi waaye dun wanaagiisii waxba kama bedelin dad baa markii madaxnimada loo magacaabo si kale u hadhadlo si kale u socsocdo si kale isku qaadqaado kan waaw kaan lam yakun kii shalayba ma aha taa lama rabo waayahay faqad mara wuxuu maray biaxadi duruqi اlmadiinati madiina wadooyinkeeda mid ka mid ah ayuu soo maray abu hurayre walxaal huwa waalin barasaabu ka yahay calayha madiina wa kaana wuxuu aha yaxmilu lxadaba xaaba mid ku wata calaa dahrihi dhabarkiisa liahli beytihi qoyskiisoona u watay dameer iyo waxba ma soo saarin xaaba wataa reerkaa la rabaa inay shitaan gurigoo u wadaa reer iyo carruur buu leeyay fa mara wuxuu soo maray waddadii ku soo maray bihaclabata bna maalik fa qaala lahu abu hurayra wuxuu ku yidhi awsicid dariiqa war waddada u waasici lilamiiri amiirka bal waddada u waasici ya bna maalikin iga istaag maaha iyo annagaa maraya taagnow meelaa mara ii bannee qof xaaba wada dee waa raran yahay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkiina la dhihi jiray aclaba wuxuu yidhi yarxamuka allaahu allaha kuu naxariiso amaa yakfiika mayaysan kugu filnayn haada almajaalu kulluhu waddadan dhan oo intaas dhan mayaysan kugu leekayn waddada waa furan tahay halkaasaanu ka marayaa waddada mayaysan kugu filnayn faqaala lahu wuxuu ku yidhi abu hurayre yarxamuka allaahu faqala lahu abu hurayre wuxuu yidhi awsici dariiqa war dariiqa waasici lilamiiri amiirka iyo welilxusmati keligay maaye xagasha allatii taasoo calaa dahri amiirka iyo wuxuu dhabarka ku wada waddada u bannee waa rarnaaye a war waa cuslaaya waddada ii bannee ayuu ku yidhi waa ninkii dhammaa isagii baa xaabada soo guranaya qofkii hadda meel yar loo dhiibay oo la yidhaahdo tobankan qof xoogaa mushaara si wuxuu rabaa inuu ka tabcado wuxuu rabo kii meel yar loo magacaabo in iska badaaba adduunkaas waa halkaasuu maraya halkaana waa saxaabiga jannahabaa saa u xamaalanayo dadka xaqooda iska ilaalinayo cadaaladdaa ka shaqaynaya waqad jamaca abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu ku jamciyey ilaa wafrati cilmihi maca wafrati cilmihi cilmigiisa kaamilnimadiisa maceeda iyo wa samaaxati nafsihi naftiisa samaaxadeeda iyo quuriddeeda maceeda wuxuu kaloo jamciyey adtuqaa cabsi iyo walwarac xalaal mirash fakaana wuxuu aha yasuumu nahaara maalinta mid sooma wayaquumu istaaga ulua leyli hameenka ulu waa afar saac uma yuuqidu zawjatahu xaaskiisuu toosin jiray fataquumu iyana waxay qumi jidhayoo qiyaam u taagnaan jidhay uluahu aani uludka labaad hameenka waa saddex meeloodo beer afar saaca soo maaha afarta ku xigtana xaaskiisa cibaadeysanaysa uma tuuqidu xaaskuna waxay toosin jidhay tuuqidu haadihi waayahay xaaskuna waxay toosin jidhay ibnataha gabadheeda fataquumu iyana waxay istaagi jidhay uluahu lakhiira uludka u dambeeye qof reer abu hurayra hameenka waa inuu ulud ka mid ah saddexda ulud noo qaybay waa inoo qaybsan yaha hameenku qolo kasta barbarka ka baxda iska jira qolo kas- qof kasta saacadiisa ha ku camiro khayr iyo cibaado isaga xaaskiisa gabadhiisa fakaanat ilcibaadatu cibaadadu waxay ahaan jirtay laa tanqadicu mid aan ka goyn fii beytihi gurigiisa dawaala leyl caawo dhan allaahu akbar waqad kaanat liabi hurayrata waxaa u ahaan jiray jaariyatun gabar zinjiyatun oo min bilaadi zinja wahum qowm suudaan waa dadkan madmadow afrikaanka ha waxa weeye intaanoo dhan maca soomaali maca xabashi maca suudaan maca kadaa maca latariyadooda maca kullu hum suudaan waay maca jabuutihim maca jabuutihoodan ku daro soomaaliya waa soomaalida isbadisay haddex mooyaane kulluhum suuma marka maxaa dhacay gabadhaasa addoontaas hoys fa asaad ilayhi maalin bay xumays waqamad ahlahu ehelkiisina waa murugelis farafaca sawda jeedalkiiba kor u qaaday calayhaa dusheeda liyadribahaa iyadoo inuu ku dhufto bihi jeedalka gacanta u taag uma tawaqafa waa ka istaagay wa qaala wuxuu yidhi lowla alqisaasu qisaas ma ahaateen yowma alqiyaama lowla alqisaasu qisaas haddaysan jidheen yowma alqiyaamati low jactuki waa ku xanuujin lahaa kamaa aadaytinaa sidaa noo dhibtay aadaytinaa weeye sidaa noo dhibtay reerkii iyo isagii kulle ay u dhibtay walaakiin qisaastan ka baqaya haddaan kugu dhufto inta gacantaago xagga in la iga gooyo iyadoo kale gacanta la ii taago ayaan ka baqayaa walaakiin maxaa malaysaa dadka dadka iska gumaadaya iska laynaya ya bilaash dhiigga muslimiinta laga dhigtay wax eber aan qiimo lahayn baa laisku baabi'inaya dad ku baaba'aya waay xata alyowm maanta u dambaysaba ku dar wixii la sheegay walaakin saabiicuki waxaan kaa gadanayaa mar haddaadna dhibtay haddana ana ilaahay dartiis kaga daayey miman baan kaa gadanayaa yuwafiinii ii oofiya hamanaki lacagtaada lacagtaadoo kaamila mid isiiya walxaal ana anigu axwaju aan hamidka axwaju ma akuunu ilayhi lacag markaan ugu baahi badnahay mar aan joogo mid qiimahaada isiinaya baan kaa gadayaa fahn idhabii soco fa anti xuratun xor baa u tahay lilaahi caza wajal waa ku xoray ilaahay baan kaa gatay maalintaa ugu baahi badnahay baa qiimaha ku fadhidid ilaahay ka helaya yalla horay soco waay wa kaanad ibnatuhu gabadhiisuna waxay ahayd abu hurayra taquulu lahu mid aabbaheed ku dhahda yaa abati aabba abu hurayre ina albanaati gabdhaha da'dayda ah yucayirnanii waa i ceebeeyaan fa yaqulna waxay dhahaan lima maxay baad laa yuxalliiki abuuki aabbaha uusan kuugu qurxin oo kuugu gadin bidahabi dahab aabbaha muxuu dahab kuugu gadi waay dahab ma wadatide fa yaquulu wuxuu dhahayay abu yaa bunayatu gabadhayda yaquulii lahunna waxaad ku dhahdaa ina abii aabbaha yakshaa calaya wuxuu iga cabsanayaa xara lahabi holaca kulaylkiis aabbahay naar buu iga baqayaa waa lahabi jahannam jahanaba holaceedu aabbahay iga baqayaa walam yakun ma ahayn imtinaacu abi hurayra abi hurayre diididiisa can taxliyati ibnati gabadhiisa qurxinteeda ou diiday bannan bakaylnimo waaye bil maali ku bakaylaya ma ahayn ow xirsan dadaalid calayhi maal ku dadaalaya ma ahayn ida kaana wuxuu ahaan jiray taariikhdiisa baroo jawaadan deeqsi sakhiyal yadda gacantiisu furan tahay fii sabiilillahi saasuu u dhiibi jiray xoolahee ee kama ahayn bakaylnimo kama ahayn oo xoolaha ku bakaylayo faqad waxaaba ku garanaysa inuu deeqsi ahaa faqad bacaa ilayhi waxaa u soo diray abu hurayre marwaan binulxakam mi-ata diinaarin boqol diinaar oo dahaban ah baa loo soo dira falamaa kaana alqadu biri markay ahaatay arsala waa diray marwaan ilayhi abaa hurayre shalu soo dira awl maanta wuxuu u soo dira misna nin ninkaasoo yaquulu dhahaya inna khaadimii kii shaqaalahayga ahaa oo shalay xoolaha kuu keenay qalidda waa gafay fa acdaaka wuxuu ku siiyey abaa hurayre addanaaniira boqol diinaar wa ana aniguna lam uridka bihaa adiga kuuma wadin keen lacagti wainamaa aradtu kayraka adiga kayrkaa baan u waday waa meel bay iga dhacday lacagtii meesha sidaa hadda lacagaha la diroo kale meel lamar kale iga dhacday weeye meel bay iiga dhacday lacagtii adigay kugu soo dhacday cid kale aan u waday fa suqida waa la shalaysiiyey fii yaddi abi hurayra abi hurayra waa qoomamood waa wareera dahshaa ku dhacday gacantuu qaniinay maxaa dhacay maxaa lacagta la iiga celinayaa maaha wa qaala wuxuu yidhi akhrajtuhaa lacagtii waa bixiyey fii sabiili illaah walam yabit kuma hoyan cindii agteeda minhaa xaggeeda diinaaru boqolkii diinaar waxba kama hayo shalay haddaa noo keento xalayba naguma soo hoyan dee cid kalaa lahayd haddaa tiri waaba naxayba hadda xaggee uga raadsaa xooladadow faidaa kharaja cadaa'i mushaarkaygu markuu soo baxo bangiga fakhudhaa minhu ka gooso ka qaado u jarjaro ala ninkaa mujaahidkaa weleeyahay xoolow leeyahay mogta xoolahayga ka qaaday buy wainamaa facala daalika arrinkaas waa sameeyey marwaan liyakhtabirahu inuu jirabo marwaankan le boqolkii soo celi lacagtii mar habee abu hurayra uu tijaabinayaa falamaa taxarara alamra amarkii markuu hubsaday wajadahu wuxuu ka helay saxiixan inuu boqolkii baxshay buu dabagal ku sameeyey waa nin dowlada run bay noqotay abu hurayre inaan xalay lacagu hoyan waaya waqad dalla abu hurayrata wuxuu ahaa mamtadad bihi lxayaatu intuu adduunka noolaa baaran baran biummih hooyadii miduu baariya fa kaana wuxuu ahaa kulamaa araada markuu damco alkhuruuja bixid min albeyti guriga inuu ka baxo markuu rababa waqafa calaa baabi xujratiha hooyadeed hooyadiis qowladeeda buu istaagi jiray wa qaala wuxuu dhihi jiraa asalaamu calayki yaa ummataa hooyadayay kitaab kalena ku gaari doonaa insha allah haddii ilahay noo bilaabo hooyadayay asalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatu fataquulu waxay dhihi jidhay wacalayka asalaamu yaa bunaya wiilkaygiiow dushaada salaam ha ahaato waraxmat ullaahi wabarakaatuna ha ahaato fayaquulu wuxuu dhihi jiray raximaka illaahu ilaahay ha kuu naxariiso kamaa rabbaytanii rabbaytinii saad ii soo barbaarisay sagiiran xaalaan ahay fataquulu hooyaduna waxay dhihi jidhay waraximaka allaahu adigana ilaahay ha kuu naxariiso kamaa bararta bii saa iigu baarinimo samaysay kabiiran xaalaan ahay qof weyn uma idaa caada ilaa beytihi gurigiisa marku ku soo noqonayana awalba markuu baxayo markuu soo noqonayana hooyadiiba awal sii mara hadda markuu yimidna facala mila dalika sidaasoo kale u samayn jiray hooyadiis buu ka bilaabaya salaamaya waqad kaana abuu hurayrata wuxuu ahaa yaxrisu kii dadaala ashad alxirsi dadaal midka ugu daran calaa dacwati nnaasi dadka ugu yeeridooda ilaa biri aabaa'ihim aabbayaashood inay baarinimo sameeyaan ayuu aa dadka ugu boorin jiray iyo wasilata arxaamihim qaraabadooda inay xiriiriyaan faqad ra'aa daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu arkay rajulayni laba nin axaduhumaa midkood asannu ka wen yahay min alaakhari midka kale kuwaasoo yamshiyaani soconaya macan wada jir laba ninoo saas ku dhana orday waay faqaala wuxuu ku yidhi liasqarihimaa labadooda kii da'da yaraa maa yakuunu haada rajulu ninkan muxuu ka yahay minka xaggaada ninkan muxuu kuugu aadan yahay maa yakuunu haada rajulu minka ninkan muxuu kuu yahay maxaa isku tihiin qaala kii yaraa wuxuu yidhi aabii aabbahay weeye faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa tusamihii bismihi magaciisa ha ugu yeerin ha ku magacaabin waa hebel ha dhihin waaye waa odaygii iyo waa kada waxaan dil iska daayaa fiican waaye odayga aabbahay ah waaye war waxaa waaye aabbahay iska dhex waxaa weeye wuxuu yidhi hebel hebel ha dhihin aabbaha walaa tamshi amaamah hortiisana ha socon walaa tajlis qablah intoosan fadhiisan ka horna ha fadhiisan walamaa marida abu hurayra hadduu jiraday marada almowti nina la dayn maye dhimashada dhimashada xanuunkeedi bakaa waa ooyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya yaa abaa hurayra faqaala wuxuu yidhi amaa inii anigu laa abkii u ooyi mayo calaa dunyaakum adduunyadiinaan haadihi ee tan ah adduunyo u ooyi maayo waayo ilaa dad baa adduunyada aan kursiga laga dhaqaajin karin oo xoolaha laga dhaqaajin karin oo macnaha dee waa laga khasbayaa mooyaane waaye adduunyada aada u jecel walaakinanii anigu abkii waa ooyayaa libucdi safari safarka aan u socdo fogaantiisa iyo waqilati zaadi sahayda aan wata yaraanteeda saha yaraan wataa ba yidhi safarkun waa igu dheeri bokod maniga mataqan wax la dhaho xoogaaga maaragtay jeebka lasii gashado safarka wuxuu yidhi meel fogta haddaa hadda u socotid dadku waxay diyaarsanayaan safarkan intaa ugu filan takliifa takliifatu safar ila alwusuul ilaa laga gaaraya meesha loo socdo loo leeyahay intaasaa qofka ugu filan cunno iyo gaari iyo hotel iyo kada marka adduunkaa lagu yaqaan laakiinse wuxuu leeyahy aakhiraan u socdaa meel fog safar dheera weeye sahay cibaadaana waa igu yadhaha cibaadada waa igu yadhahay waaba horeyra hadda waay dad halkaan iska jooga waxay u qabaan in jannada looba saxiixayba oo aysanba kaba cidnaba ka fiicnayn laqad waqaftu waa istaagay buu yidhi hadda fii nihaayati dariiqin waddada nihaayadeeda waay n- waddadan geeskeeda taagna dariiqaasu yufdii bii igeyn doona ilaljanna aw innaar ilaahay baa ogsan meeluu igeynaya waddada cagta saaray hadda meel kale ma gasho ama jannaa lagu gaaraa ama naaraa lagu tagaa allahu akbar walaa adri garan mayo buu yidhi fii ayihimaa janna iyo naar tee- tii ka ahoo akuunu aan ahaanaayo waqa- waqad caadahu waxaa soo booqday xanuunkiisii abu hurayre marwaan binulxakam faqaala lahu wuxuu ku yidhi shafaaka allaahu allaha ku shaafiyo yaa abaa hurayrata allaha ku shaafi faqaala abu hurayra wuxuu yidhi aamiinu ma dhihine allaahuma inii allahayow innii anigu uxibu waxaan jeclahay liqaa'aka adiga la kulankaada fa axibba ilaahu jeclow liqaa'ii aniga la kulankayga ilaah aan ku imaadaa wacajil lii ilaahu ii dedeji fiihi liqahaas imaatinka ii dedeji waayahay famaa kaada ma dh- uma dhowaan ma sigin yuqaadiru marwaan marwaan inuu tago xataa faaraqahu lxayaata ilaa abaa hurayre noloshii ka faaruqay isla markiiba waa dhintay abu hurayre ayib raxima allaahu allahu raxmado abaa hurayrata raxmatan waasicatan raxmad waasaca faqad xafida wuxuu u xafiday lilislaami muslimiinta lilmuslimiina muslimiinta maa yasiidu wax ka siyaadsan calaa alfin wa siti miatin wa tiscatin kun iyo lix boqol iyo sagaal oo min axaadiidi rasuulillaahi ah sala allahu calayh wasalam wajazaahu ilaahay ha ku jazeeyo can ilislaami islaam islaamka iyo walmuslimiinaba khayran khayr badan alla ha kaga jazeey lilstizaadati haddaa rabtid inaad siyaasi iyo aqoon kororsi min akhbaari abi hurayra undur waxaa fiirinaysaa alisaaba aw tarjama isaaba fi tamyiizi saxaaba la yihahda abu hur waxaa iska leh ibnu xajar alcasqalaani alistiicaab isagoo haamishka isaabada marmar la saara waay usdulgaaya تhdiib التhdiib waa بن xajar taariikh الإسlاam waa dahabi jamcu bayna rijaali صaxiixayn waay xmaydi ba تajriid asmaaء الصaxaabة almacaarif لbni qutayba الطabaqaaت الكubrى abu hurayra min silsilaةi aclaam الcarab لmuxamed cajaaج alkhadib xilyaة الأwliyاء طabaqaaت الشhacraani macrifaة الquraaء الkibaar waa shadaraat dahab صفة الصفوة تqريب التhذيib بن xaجaر baa mar labaad saa u galay البداية والنhاية waa بن kaثيir تذkرة الحفاء والله سبحaaنه وتaعالى أعلم الsواaب